sidaad warkaygaba ku maqlayseen waxaa magaalada bohood leh qarax ismiidaamin ah xilligii salaaddii maqrib lagu dilay cabdifataax maxamed cali iyo axmed maxamuud doolaal weerarka waxaa sidoo kale lagu dhaawacay saddex qof oo kale weerarka waxaa sidoo kale ku dhintay qofkii isa soo miidaamiyey haddaba faahfaahinta qaraxan iyo sida magaalada looga arkay ayaa waxaan ka waraystay khaalid sheekh mubaarak oo ka mid ah dadka deegaanka magaalada bohoodle
waa qaraxani waxa uu dhacay markii abaaras lixdii barkii galabnimo ay ahayd oo salaadii maqrib laga soo baxay waxaana ka dhacay masa masaajid meel u dhow masaajid dhanka bari magaalada ka ah qaraxaas waxa uu ahaa mid ismiidaamin ah oo shaksi aan la garanayn oo aan deegaanka ahayn uu isku soo miidaamiyey qeyb kamid a siyaasiyiinta gobolka qaraxaas waxaa ku dhintay laba qof laba qofna oo ku dhaacantay dhaawacaas mid baa aada iyo aada halis u ah marka lagu daro qofka issoo miidaamiyey waxa weeye tiradu waa saddex qof laba shaksi oo aada iyo aada muhiim ugu ahaa deegaanka oo aftaax maxamed cali iyo axmed maxamuud doolaal la odhan jiray ayaa ku geeriyooday wan gartay marka labada nina dhintay magacyadu waad ii sheegtay mas-uuliyad noocey hayeen
haddaan ku horeeyo axmed maxamuud doolaal waxa uu ahaa shaksi kamid a horey waxa usoo noqday wasiirka amniga dowladda khaatimo maamul goboleedka khaatimo waxa uuna ahaa nin oday ah oo aada uga shaqeeya nabadda iyo iyo wanaagga oo ka yimid waxa uu ka yimid ama ka iman jiray magaalada ka iman jiray dalka canada uu ka iman jiray mararka qaar marka shaksigaas horey waxa usoo noqday de wasiirka dowladda wasiirka arrimaha amniga maamul goboleedka khaatimo cabdifataax maxamed cali isagu waxa uu horey usoo noqday maxkamadihii islaamiga ahaa sidoo kale waxa uu ka tirsanaa xafiiska ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid cali sharmaajo labaduba hadda waxay u joogeen arrimo siyaasadeed oo ay gobolka u joogeen iyo arrimo xasilin dhanka amniga ah qof shaksi aan la garanayn xagee ka yimaadeen marka xagee xagee magaalada marka marka hore kaga yimaadeen cabdifataax deegaanka wuu u dhashay laakiin waxa uu deganaa oo saldhigiisu ahaa magaala madaxda go- soomaaliya muqdisho waxa uuna joogay ilaa hadda muddo laba bilood ku dhow wan gartay doolaalna joogay magaalada doolaal isagu in badan buu joogay oo waxa uu ka yimid canada in muddo ah uu joogay wan gartay wasiir way wan gartay labada qof ee dhaawaca ah maad garanaysaa magacyadooda iyo xilalkooda
waxa uu ahaa mid ka labada qof ee dhaawaca ah mid kamid ah baa magaciisa garanaya waxa weeye yuusuf cismaan baxnaan dhagax lagu naanis jiray waa dhaawaciisu waa yaro cuslaa wan gartay qofkiisa soo miidaamiyey ma la arkay wejigiisa ma la garowsaday wejigiisa waa la arkay oo meeshuu yaalay meydkiisii laakiin lama garan waxa u egay qof aan deegaanka ahayn cidkaas ilaa hadda lama arag sidoo kale waxaan ilaa hadda la ogaan cid sheegatay falkaas goosha xun ilaa hadda wax sheegtay ma jiraan wan gartay arrimahan oo kale hore ma uga dhaceen buuhoodle may waa falkii ugu horreeyey ee qarax ah ee buuhoodle ka dhaca wan gartay dad dadku say u arkeen
wallahi hadda xilligan warbixinta aan kusiinayo waa xilli fiqdhexe dhammaan hadda xawaalihii baan joognaayo o aanu dul taaganahay magaalada waxaad moodaaba in xilligii waktigiiba la kala garan lahay aada bay ula fijeceen dadki wax aan horay loo arag loona maqal bay ku noqotay dhammaan bulshadii ku dhaqaneen magaalada bohoodle
kaasi wuxuu ah khaalid sheekh mubaarak oo ah dadka degan magaalada bohoodle waxa uu iga warramayey qarax habeenkii xalay ahaa xilliga maqrib salaaddii maqrib kadib ka dhacay halkaasoo ay ku dhinteen laba mas-uul dad kalena ay ku dhaawacmeen dadka waxaa ku jiray oo una khaalid sheegin darawalkii gaadhiga ay mas-uuliintu saarnaayeen waday halkaad ka dhegeysanayseen waraysigaasina waa v o a washington